bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu maalin wanaagsan dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaadda wararka oo xilligan oo kale aad ka maqashaan rediyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada aad ku maqli doontaan hadduu ilaahay yidhaahdo waxaa ka mid noqon doona dowladda soomaaliya ayaa waxa ay si aad oo cambaaraysay qaracii ka dhacay waddanka beljim gaar ahaan magaalada braslis madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa arrimahaas ka hadlay waxaad kaloo barnaamijka aad ku maqli doontaan ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake iyo qaar ka mida golihiisa wasiirada ayaa waxa ay ku sugan yihiin magaalada beledweyne halkaas waxa ay shir kula leeyihiin dadka horjooga oo ah dadka dega gobolka hiiraan ee dhinaca dhaqanka waxa ayna kala hadlayaan sidii mar kale ay ugu soo qancin lahaayeen in hogaamiyayaasha dhaqanka ay yimaadaan magaalada jowhar si ay uga qayb galaan gogasha halkaa uu dhigay madaxweynaha soomaaliya oo ku aadanayd in halkaa maamul loogu sameeyo gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe wararkii ugu dambeeyey ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa cadaadana waxaa ku sugan wasiirka qorshaynta waxaana maanta halkaa ka furmayo si shir looga hadlayo qorshaha qaranka haddaba maalmaha uu socon doono ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa iyo wararkii ugu waaweynaa caalamka fahad cabdigaas saaxiibka ayaa barnaamijka farsamaynaya anigoo cabdirasaaq maxamed faarax shinaana waa idinla socodsiin waa mar kale iyo barnaamijka faaqidaadda wararka
Oh,
naxariista iyo si wada jir ah iyo si gobol gobol ah loo heshiiyo soomaaliya waayahay qabiilkuna dee qarankaa ka weyn oo hore oo hooskii la habsanaya weeyaan heestaas wadaniga ah waxay daafur ahayd barnaamijka faaqidaadda wararka oo dhegaystayaal aad kala socotaan raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya baldaweynihii cadaado ayaan aadi doonaa hase yeeshee waxaan ka hormarinayaa wararka ugu waaweyn oo warbaahintu ay hadal hayso biljamka muddooyinkii ugu dambeeyey sidaad ka warqabteenba aad baa loo adkeynaya ammaanka waxaana la sheegayey in qolyo argagixisaa ay dalkaasi ay ku jirto oo sidaad ka warqabtaanba wiil la yidhaahdo saalax cabdisalaan oo ka mid ahaa ama la aaminsan yahay inuu ka mid ahaa raggii weerar ku qaaday magaalada baris ee caasimadda waddanka faransiiska in dalkaasi lagu qabtay hase yeeshee taasi ma aysan soconinoo qaraxyo ayaa dhacay oo dad badan ay ku geeriyoodeen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen dowladda soomaaliyana way ka hadashay soo saaraha warkeenna cabdishakuur cali axmed ayaa stuudiyaha weli jira cabdishakuur marka hore arrinta dowladda soomaaliya waan u gudbi waan usoo laabanaynaa hase yeeshee maxaan baraasalis ka haynaa ilaa iyo hadda waa maxsanta cabdirasaaq magaalada brasilis ee xarunta midooda yurub ahna caasimadda waddanka beljimka shalay waxaa ka dhacay saddex qarax laba qarax oo ka mid a waxaay ka dhaceen garoonka diyaaradaha ee magaalada brasilis oo dad ka badan shan iyo toban ruux ama labaatan ruux ay ku geeriyoodeen qarax kale ayaa waxaa ka dhacay wadad tareen oo dhulka hoostiisa ah oo magaalada brasilis ah isaguna dad kale ku geeriyooday tirada dhimashada ilaa hadda la hayo soddon iyo afar ruux ayaa la hubaa laba boqol iyo soddon iyo shan qofna waa ay ku dhaawacmeen labada qarax saddexda qarax ee dhacday weerarkaasi waxa uu ahaa mid lama filaan ah oo dalka beljimku ammaankiisa aada loo adkeynayay ka dhacay kooxda daacish ee argagixisada ah ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan in baaritaano xoog le ay socdaan oo oo lagu ogaanayo sida weerarka lagu soo abaabulay sidau u dhacay ilaa hadda kooxihii argagixisada ahaa halka ay ku dambeeyeen booliisku waxay baaritaano ay sameeyeen ay ku ogaadeen xaafad ka mid a magaalada brasilis ama ay ku tageen guri ay waxyaaba kimika ah oo qaraxyada laga sameeyo iyo cirbado ay yaalaan ayayayay soo qabteen ilaa hadda waxaa kaloo telefishinka dalka beljimka uu soo bandhigay muuqaal loo maleynayo labadii nin ee isqarxisay nin la socday oo isaguna lagu raad joogo oo loo maleynayo in waddankuu soo geliyey oo garoonka diyaaradaha kasoo degay oo asna hadda baaritaano ay ku socdaan marka ilaa hadda baaritaanadu way socdaan laba iyo tobanka maanta markii la gaaro oo xiliga wadanka beljimka ah waxaa bilaaban doonta baroor diiq saddex maalmood ah hal daqiiqa ayaa loo aamusi doonaa oo wadanka beljimka oo dham ah midooda yurub murugo iyo wax aan la filin ayay ku tilmaameen weerarka ka dhacay brasilis waxay sheegeen inay garab taagan yihiin dowladda beljimka oo ay ka xun yihiin sida ay wax u dhaceen beljimka wasiirkooda arrimaha guduhu waxa uu sheegay in marnaba dagaalka ay kula jiraan argagixisadu aanu waxba u dhimi doonin weerarka kooxda daacish oo mas-uuliyaddeedu sheegatay ka fulisay waddanka beljimka holena looga cabsi qabay oo tuhun u jiray maraykanka war uu soo saaray waxa uu ku sheegay in muwaadiniintiisa uga digayo socdaalida wadamada qaar ee yurub oo uu sheegay in laga cabsi qabo weeraro argagixisa ay ka dhacaan marka xaaladda beljimka saakay baaritaanadaas a socdo way kacsan tahay maraykankana digniintaas uu soo saaray ayaa weliba wadamada yurubna sii saameyn doonta maadaama muwaadiniinta maraykanku wadamada yurub sida caadigaaba ay isaga socdaalaan oo ay ganacsi iyo shaqooyinkooda caadiga ama ay dalxiis u tagaan waayahay dhinaca soomaaliyaan usoo laabana dowladda soomaaliya way ka hadashiyaa u hadlay dowladda soomaaliyeed madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa war uu soo saaray waxa uu ku cambaareeyey weerarka ka dhacay wadanka beljimka waxa uu sheegay in kooxda daacish oo argagixisada weerarka fulisa ay muujinayaan weli sida ay ugu nugul yihiin ama ay u doonayaan mar walba dhibaateynta dadka aan waxba galabsan ee rayidka ah weeraradu waxau ku tilmaamay inay ahayeen kuwa bahalnimo ah oo lala bir tilmaamay sida dad aan waxba galabsan oo meel ay dadka bulshada isugu yimaadaan ama muhiim u ah nolosha bulshada ayay argagixisadu weerareen madaxweynuhu wuxuu sheegay in soomaaliya ay ka xun tahay waxa dhacay oo ay la wadaagayso dunida inteeda kale dareenka ay ka qabaan weerarka daacish ay ka fuliyeen waddanka beljim madaxweynuhu waxau sheegay in beljimka soomaaliya ay garab taagan tahay islamarkaana ay ka xun tahay waxa ka dhacay waxaa kaloo uga tacsiiyey midooda yurub oo xarun u tahay magaalada beljimka caasimada brasilis magaalada brasilis ee waddanka beljimka oo caasimada ay u tahay waxauu sheegay in marnaba aanan aanan laga tanaasuli doonin dagaalka lagula jira argagixisada waxa uu sheegay in weeraradaas iyo kuwa kale ee rayidka lagu dhibaateeyey ay muujinayaan kooxaha dhagaal qabayaasha ah ee daacish siday ugu dhiiran yihiin in sumcadda ummadda muslimiinta ay dhaawacaan golaha imaamyada ee wadanka beljimka oo dadka muslimiinta ay ku midaysan yihiin ayaa iyagana weerarkaasi cambaareeyey waxaa warka madaxweynaha kasii horreeyey war xukuumadda soomaaliya ay soo saartay oo ku aadanaa weerarka argagixiso oo daacish ay fuliyeen oo iyana lagu cambaareeyey weerarkaasi guud ahaan wadamada muslim dunida islaamka ayaa weerarkan cambaareeyey waxaana ay daacish ku tilmaameen koox doonaysa in dadka qaxwootiga oo hadda aada og tahay wadamada yurub hadda dadka ugu badan ay galayihiin dad muslimiin ah oo haddana ka tegay wadamadaasi ay dhibaatada ku hayaan argagixisada daacish sida syria oo kale oo dad ka badan milyan hal milyan oo qof dad lagu qiyaasay inay galeen wadamada yurub kugu darabada in qatartu waaba ay sii jirtaay oo hadda dad iska dhigay qaxooti oo argagixisada ka mid ahaa oo doonayay in ay turkiga galaan ayaa qaarkood ciidamadu ay gacanta ku dhigeenoo walxa qarxa laga helay waa sidaas weeraradii faransiis ka dhacay magaalada barasels bishii magaalada baris november sanadkii lasoo dhaafay laba kun shan iyo toban ayaa xataa markii baaritaanadu ay sameeyeen saraakiisha faransiisku waxay sheegeen in weerarada dadkii soo abaabulay ay ahaayeen dadkii yimid syria taasoo haddana ku noqotay dadkii syriyaanka ahaa oo ayagana hadda noloshooda baxsad la ah marka weerarkaana cabsida ay dowladda beljimka muujinaysa waxaa kamid ah dadka reer syriya ama dadka syriya qaxooti ahaanta uga imaanaya marka daacish waxay noqdeen caqabada nolosha dadka carabta ah gaar ahaan wadamada syriya iyo ciraaq ka imaanaya iyo wadamada kale islaamka ee dagaalada ka cararaya haddana meeshii ay tegi lahaayeen noloshooda kubadda qabi lahayd ayay haddana waxay kaga horgeeyeen weerare iyo balaayo meeshay geeyeen marka dhibaatadii markaa waa un wax laakiin golaha imaamyada islaamka ee wadanka beljimka iyo guud ahaan culimada islaamkaba waa fakarkooda waa soo bandhigay ku aadan weeraradaas aad aad aad aad baad umahadsantaa saaxiib soomaaliya arrimaheeda haddaan sii fiirino ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa waxa uu ku sugan yahay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan halkaas ayuu xalay ku hoyday shalay gelinkii dambe ayuu gaaray isagii qaar ka mida golihiisa wasiirada waxaa halkaas sidoo kale ku sugnaa horey wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka batroolka cabdishakuur cismaan cali ayaa iminka qadka si toosa ugu jira cabdishakuurow marka hore subax wanaagsan saaxiib marka xigta maxaa ilaa iyo iminka ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisa uga qabsoomay kulamadii xalay ilaa iyo shalay soconayay
waa mahadsan tahay sheino sidaa sheegtaba iyadoo ra-isul wasaaraha soomaaliya iyo wafdi balaaran oo warqacayo ay xalayda ku weydeen beledweyne ayaa waxa ay kulamo leeyihiin qeybaha kala duwan odayaasha dhaqanka gobolka hiiraan oo ay kala hadlayaan sidii shirka maamul sameynta gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo la filayo in ay ka qeyb galaan oo iyadoo ra-isul wasaaraha kala hadlayaa horeyna beledweyne waxaa ugu sugnaa wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka federaalka oo horey wadahadallo uu kula jiray odayaasha dhaqanka gobolka iyadoona xalay ilaa fiidka hore odayaasha dhaqanka ee kulamo la qaadanaya ra-isul wasaaraha maantana waxaa la filayaa inay kulamadii halkii ay kula socdaan oo odayaasha dhaqanka ee beelaha dhiman gobolka hiiraan in uu dhamaystiro si maamulka loo sameynayo gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe loo dardargeliyo ayuuna inta badan socdaalka ra-isul wasaaraha oo beledweyne ku yimid u badnaa odayaasha dhaqanka gobolka qaarkood oo asbaabo kala duwan ula kulama waxay nu sheegeen in ay meel istana meel meeladan soo xumarayaan islamarkaana ay ka warsugayaan natiijada wadahadalada balaaran ee socda dabcan shirka maamul sameynta ee gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo dhawaan jawar ka furmay ayaa inta badan bulshada ku nool gobolka hiiraan qaarkood xubnihii umatalayay kasoo baxeen shirkaas taasi oo ay u arkayeen in wax laisdaba mariyey hasa aatee wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda ayaa arrimahaas saxaysa bulshadana wax lagu qancinaya inay shirkaasi ay dib ugu laabtaan
waaya marka cabdishakuur labada wasiir oo aad ii sheegtay wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka batroolke hore ugu sugnaa magaalada beledweyne maahane ra-iisul wasaaraha tegitaankiisii magaalada beledweyne yaa ku wehelinayao kale
wasiiro ayaa ku wehelinaya socdaalkiisa shalayto oo ka mid yahay wasiirka wasaaradda wafaafinta dhaqankeyda xeeska maxamed cabdi xayar maareye waxaana sidoo kale xildhibaano ayaa qeybta ahaa dhammaantoodna waxa ay ku sugan yihiin beledweyne oo xalay ku wadeen maantana wadahadalay halkay kasii bilaabanayaan iyadoona macquul ay tahay in in islacaa wadan oo ku waday beledweyne waata marka ilaa iyo hadda maxaa natiijaaho aad ka ogaateen kulamada ra-iisul wasaaraha iyo wafdiga la socda ee wasiirada ah ay la leeyihiin odayaasha kasoo jeeda gobolka hiiraan si loogu qanciyo inay dib ugu laabtaan magaalada jowhar oo kol hore madaxweynuhu uu gogasha dhigay oo maamulka loogu samaynayo hiiraan iyo shabeellaha dhexe
sheena saa sheegtaba kulamadan ka socda beledweyne ee ra-isul wasaaraha iyo wafdigiisa iyo odayaasha dhaqanka gobolka hiiraan u dhexeeya xaafad xaafadda inta badan duurjoog ayay ka tahay iyo waxyaabaha kasoo baxaya iyo weliba waxyaabaha ay saafi karteen weli mediyaal ama warbaahinta looma adeegsan loomana sheegin marka kulamada way socdaan markii lasoo gabagabeeyo ayaa waxay natiijaha oo kasoo baxana soo doona waayo marka dadka ku nool magaalada beledweyne ma weydiisay bal siday u arkaan shirarkan soconayo magaalada ka soconayo
dabcan dadkan soomaaliyeed waa dad aada u daalan islamarkaana muddo dhowr laasasanaha dawlad la-aanka jiray inta badan marka aad arrimaha dawladda aad kala sheekaysato waxay ku sheegayaan inay u baahan yihiin nabad iyo horumar iyo dawladnimo
waa tahay aad iyo aad wad umahadsantaa saaxiib cabdishakuur kaasina wuxuu ahaa waryaheena cabdishakuur cismaan cali oo qadka telefoonka magaalada beledweyne si toosa ugu jiray wuxuuna iiga warbixinayey ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake iyo qaar kamida golihiisa wasiirada oo magaalada beledweyne shalay gelinkii dambe xalay ilaa iyo saakedan shir kula leh hogaamiyeyaasha dhaqanka dadka dega gobolka hiiraan kuwaas oo wafuddu ay kala hadlayso qaabkii mar kale loogu soo dabaali lahaa inay kasoo qayb galaan gogashii madaxweynaha soomaaliya uu dhigay magaalada jowhar oo ku aadan in halkaa maamul ay ku midaysan yihiin gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe lagu sameeyo waxyaabihii kusoo kordha wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda ayaad ku maqli doontaan iyo bogga internetka aan ku leenahay radio muqdisho dotnet iminkana magaalada cadaado ayaan aadaynaa halkaas waxaa gaaray wafdi uu hogaaminayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta iyo wasiiro ka socda maamul goboleedada shirkii qorshaha qaranka ee muddooyinkan ka socday caasimadaha maamul goboleedada ayaa isna halkaa maanta ka furmi doono qaybtii haddaba wariyaheena cabdirashiid nuur ibraahim oo shirarka kala duwan ee kuwii soo dhammaaday iyo kan iminka furmayaba noo soo tebinayay ayaa iminka qadka si toosa ugu jiray cadaado cabdirashiid haddaad i maqasho saaxiib marka hore subax wanaagsan marka xigta waayahay shirkan goormuu ka furmayaa magaalada cadaado maxaase looga hadli
waa maadsantaa cabdirasaaq maxamed faarax waxaa maalmihii ugu dambeeyey magaalada cadaado kusoo qulqulaya wafdi ka tirsan wasaaradda qorsheynta iskaashiga caalamiga iyo wasaaradaha qorsheynta iyo dowlad goboleedyada shalay jilinkii dambe waxaa soo gaaray wafdi oo hogaaminayo kusimaha wasiirka ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta iskaashiga caalamiga dalka mudane cabdullaahi sheekh cali qulooc iyo xubno ka tirsan mas-uuliyiinta maamul goboleedyada dalka iminka waxaan ku suganahay howlka shirarka ee magaalada cadaado waxaa kusoo qulqulaya dadka degan deegaanada ka deegaanada u ka arrimiyo maamulka galmudugga si ay uga qayb galaan shirka horumarinta qorshaha qaranka oo wadatashi lagala yeelanayo dadka degan deegaanada oo ka arrimiyo maamulka galmudug state sidoo kale waxaa shirka lagu wadaa in saacadaha soo socda ay soo gaaraan kusimaha wasiirka ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug iyo xubno ka tirsan wasiirada dowlad goboleedka galmudug iyo ururada bulshada rayidka oo intaba intooda badan haatan ku sugan howlka shirarka ee magaalada cadaado cabdirasaaq haddii aan shirka waxyaabaha looga hadli doono waxaa kamid ah sidii loo horumarin lahaa qorshaha qaranka wadatashina looga yeelan lahaa maamulkan si ay usoo gudbiyaan wasaaradaha dowlad goboleedka galmudug waxyaabaha qorshaha qaranka loogu dari doono aragtidooda iyo meelaha laga laga yaabo in caawimaad laga geysto ama qorshaha qaranka loogu daro qorshahan qaranka waxa uu leeyahay saddex qeybood ama saddex sector sida afka qalaad lagu yidhaaho lixdaas qeybood oo kale ah kaabayaasha dhaqaalaha adeegyada bulshada maamul wanaagga cadaaladda amniga iyo horumarinta xaquuqul aadanaha intaba waxaa kasoo qeyb galaya wasaaradaha arrimahaas hoos imaaday wasaaradaha dowlad goboleedka galmudug waxaana inta labada maalmood oo socda shirkaas ay lafaguri doonaan hanaanka qorshahan qaranka ee muddooyinkii ugu dambeeyey laga soo waday magaalooyinka garowe ee maamulka puntland magaalada kismaayo gobolka dowlad goboleedka jubbaland iyo magaalada baydhabo xarunta kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya iyo maamulada banaadir iyo hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo bishan sagaal iyo tobankeeda loogu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho oo soo gudbiyey wadatashi ku saabsanaa qorshaha qaranka wejigan koowaad ee magaalada cadaado marka lagu soo afjaro waxa uu qorshaani qaranka la gudagalayaa diyaarintiisa si loogu soo gudbiyo golaha wasiirada loona horgeliyo qorshaha saddexda sano ee soo socota ay ka bilaabanayso sanadka laba kun toddobiyo toban sideed iyo toban iyo sagaal iyo toban waana markii ugu horreysay soomaaliya ay yeelato qorshe qaran marka laga soo tago siddeetan iyo toddobadii waa tallaabo hore ay u qaaday dowladda soomaaliya waxayna tusinaysaa hidhibiilaha in dalka soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeedba ay isku tashteen maamuladana talada qeyb ay ka qaateen iyo bulshada sidii soomaaliya waxay isku ogyihiin ay wada samaystaan cabdirasaaq waad mahadsantaa waxyaabaha kusoo kordha furitaanka shirka iyo mas-uuliyiinta hadallada ay ka jeediyaan waxa ay la socon doonaan dhegeystayaasha radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya barnaamijyada soo socda ugu horeeya barnaamijka sahanka iyo wararkeena ka baxaya radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa yahay aad iyo aad baad mahadsantaa saaxiib waryaheena cabdirashiid nuur ibraahim oo qadka telefoonka magaalada cadaado si toos ugu jira ayuu ahaa halkaana saaka waxaa ka furmi doona shir looga hadlayo qorshaha qaranka oo muddooyinkii dambe ay waday wasaaradda qorshaynta iyo iskaashiga caalamiga waa tahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorshaynta doctor cabdullaahi cali kaloocow ayaan isna qadka telefoonka aan ku haleelna waryaheena maxamed cali axmed rooraye ayaa inoo wareystay ugu horeyn wasiirka waxaan weydiinay cidda bal shirkan ka qaybgelaysa iyo dhinacyada kula sugan iminkaba ee magaalada cadaado wuxuuna ku jawaabay wasiir ku-xigeenku
magaalada waxa ay la jooga dowlad goboleedyadii kale waa joogaan dowlad goboleedka la yidhaahdo koonfur galbeed dowlad puntland kulligeed waa wada joogaan waxaa naga maqnaa kii jubbaland isna waxaan umalaynaa duruuf inay celisay laakiin barnaamijku waxay ahayd dhammaan inay dowlad goboleedyada ka qayb galaan mid walba midda kala barato ujeedadu ma ahayn keliya in aanu qorshe saddex sano sameyno keliya ma ahayn waxaa ku dhex jira barnaamij ah dowlad goboleedyadana isu gudbaan is arkaan ka wada qayb galaan dowladda dhexena hogaantooda lahaato fikradaasna meeshay ku jirtay oo waxaa badanaa aad maqlaysaa meelahaan ka maqlna looma dhamo wax la yidhaahdo laakiin insha allahu tacaala kan waa loo dhan yahay cid walba afkaarteeda laga qaadaya intaba marka dowlad goboleedyadaas ragga ugu qaabilsan qorsheynta wasiir dowlayaasha wasiir ku-xigeenada waa ay la socdaan marka iyaguna waxay ka mid yihiin tiimka iyaguna baranaya dowlad goboleedkan galmudug marka laga hadlayo qorshaha qaranka dadka qaar waxaa laga yaabaa in aysan dareensaneen amaba aysan fahansaneen marka waa maxay qorshaha qaranka qorshaha qaranku intaanan dadka waxba la weydiin waa runtaa waa loo fasiraa oo laleeyahay qorshe qaran macnihiisu waxa weeye qorshe ay ay wada leeyihiin ummadda oo dhan oo ugu sheegaya ay ku cabirayaan dhibaatadooda ay ku cabirayaan sida looga bixi karo ay ku cabirayaan hamigooda wuxuu yahay oo ay ku cabirayaan maxaa saddex sadan sano suurtagal u noqon kartaa dowlad goboleed kasta ama gobol walbaba ay fulin karaan saddexdaas sano kuwa ay iyagu fulin karaan waa meel kuwa aanan fulin karinna dowladda in la hordhigo waxaa jira waa baahidii dadka weeye runtii waxaana loo dhigayo maaha gobol gobol keliya maahe marka la ururiyo afkaartooda meelo badan ayay iskaga mid yihiin waa laisku ururinayaa ta labaad maadaama uu yahay qorshahan qorshe qaran ma aha qorshe goboleed sidiisaba waxa weeye afkaarta dadka in laga soo ururiyo oo baahidooda ku sheegaan
wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorshaynta cabdulaahi qali cali qalocow ayuu ahaa oo isagoo ku sugan cadaado u waramayay waryaheena maxamed cali axmed rooraye codka wasiirka ayaa barnaamijkii faaqidaada wararka ugu dambeeyey faad cabdigaas ayaa barnaamijkan farsameynayay wariyaal dhowra ayaa igala qaybgalay aad bay u mahadsan yihiin dhammaantoodba anigana waa cabdirasaaq maxamed faarax shiine dhammaanteena isku duuban waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo soomaaliya nabad